فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal kuu soo dhowaada barnaamijka dhuwax waraysiyada oo hadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan caawa oo ay taariikhda tahay shan iyo tobanka bisha dulqacda sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dab khasaare geystay oo caawa ka kacay qaybo ka mida suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho faahfaahin ku aadan baaxada dabkaas iyo xogaha laga helayo ayaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa maxay tahay danta ay dowladda federaalka ka leedahay isku dirka beelaha abgaal ee shabeellaha dhexe sideese looga hortagi karaa falalka caynkan ah waraysi aynu la yeelanay afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada shabeellaha dhexe ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa axmed madoobe madaxweynaha maamulka la baxay jubbaland oo ka hadlay qorshe maamulkiisa ka dhan ah way dowladda federaalka ka waddo gobolka gedo weerar afka ahna ku qaaday xasan sheikh madaxweynaha dowladda federaalka barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobada sidoo kale caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah beesha jareer weyne ee degta jubbada hoose oo ka faa'iidaysatay dowlad diini ah oo ay u qabatay wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose munaasabadii lagu soo gunaanadayey kelimaadkii laga jeediyey ayaad caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan macalin aan ilaa hadda ogeyn sababta loo xiray oo ka sheekeeya dhibaatooyinka xanuunka badnaa ee lagu geystay xabsiyada xabashida dhuuxa ayaad ku maqli doontaan xubinta faa'iidada caafimaadka iyo wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ayaan barnaamijka ka marnayn waa mar kale iyo dhuuxa
هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
waa hagaag isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka dhuuxa dab khasaare baaxad leh geystay ayaa caawa waxa uu ka kacay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho kaasi oo caawa saamayntiisa laga dareemay inta badan magaalada muqdisho dabkan ayaan ilaahi hadda la ogeyn sababta keentay wuxuu ku baahay dukaamo iyo bakhaaro waaweynna way ku jireen ganacsiyada gaar ahaan qaybta daawada lama xaqiijin ilaahi hadda waxaa sababay waxaana socto damintiisa waxay musiibadan imaanaysaa iyadoo dhowaan magaalada muqdisho inta badan waddooyinkii ugu muhiimsanaa ay biyo jareen iyadoona arrimahan oo idin lagu eedeynayo gaabis ka yimid xagga dowladda federaalka فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markaa waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay cabdisamed haatanna wararkii ugu dambeeyey dhegaystayaal wasaaradda al amru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar ee imaarada islaamiga ah afganistan ayaa soo saartay go-aano ka dhan ah dadka qaabka taban u adeegsada baraha bulshada warbaahinta ka howlgasha dalka afganistan ayaa maanta sheegtay in wasaaradda al amru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar ee imaarada islaamiga ay maanta soo saartay in la qaban doono dembiilana uu yahay qof weliba qaab aan wanaagsaneyn u isticmaala baraha bulshada xumaanta iyo dhaqanada foosha xunna ku dhex baahiya bulshada afhayeen u hadlay wasaaradda oo lagu magacaabo mowlaawi sayful islaam ayaa sheegay in baraha bulshada loo isticmaalo qaab wanaagsan oo aan diinta islaamka iyo akhlaaqiyaadka ummadda ka hor imaanaynin laguna baahiyo wararka la hubo dacwada suuban iyo xoojinta midnimada muslimiinta afhayeenka ayaa warkiisa ku daray inuusan jirin qof xaq u leh in barahan u isticmaalo qaabka hor imaanaya maqaasida diinta islaamka kala geenaya muslimiinta dhexdoodana ku beeraya naceyb daakhili ah iyo baahinta xumaanta sidoo kale afhayeenka ayaa tilmaamay in wasaaradda ay xubno gooni ah u saartay dabagalka cid weliba oo iyadoo adeegsanaysa baraha bulshada kharibaysa ra-yul caamka bulshada reer afghanistan ee ku hoos nool harka shareecada islaamka geeska kale xisbiga shaqaalaha ee kurdistaanta islamarkaana ka dhaqdhaqaaqayay dalka turkiga ayaa ku dhawaaqay inuu kala diray xisbigiisii hubkana uu tiiriyey ila warbaahineed ee dalka turkiga ayaa maanta iclaamiyey in xisbiga shaqaalaha ee kurdiyiinta uu go'aansaday inuu xubnihiisa kala diro iyo inuu joojiyo dhaqdhaqaaqii hubaysnaa ee uu ka waday gudaha turkiga kadib afartan sano oo uu howshan ku jiray dowladda turkigana uu dagaal kala dhexeeyey wakaaladda wararka ee alfuraad oo u dhow xisbiga ayaa sheegtay in go'aankan xisbiga ee ku aadan arrintan uu ka soo baxay shirkii labiyo tobanaad ee uu yeeshay ururkaasi oo soo gebagaboobay maalmo ka hor alfuraad ayaa sidoo kale baahisay in xisbiga shaqaalaha ee kurdiyiinta uu kala diray dhammaan hogaankii iyo xubnihii iyo in uu laalay halgankii hubaysnaa iyo dhammaan dhaqdhaqaaqyadii uu ku qaban jiray magaca xisbiga sida ay sheegayso wakaaladda alfuraad oo soo xiganaysa xubno ka tirsan xisbigan waxa uu xisbiga aaminsan yahay in howshii uu u samaysnaa uu dhammeeyey sidaasi daraaddeedna ay tahay in la kala diro xisbiga hubkana la tiiriyo ugu dambayntii tobaneeyo qof oo hor leh ayaa ku shahiiday jiidda khaza kadib markii saacadihii lasoo dhaafay ay diyaaradaha maamulka yahuudda duqaymo ka fuliyeen jiidda wasaaradda caafimaadka ee jiidda khaza ayaa maanta baahisay in in soddoniyo saddex qof oo hor leh ay ku shahiideen halka sagaashan iyo afar qof kale ee muslimiinta reer khaza ah ay ku dhaawacmeen duqaymo maamulka yahuudda oo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ka geystay goobo kala duwan oo ku yaala jiidda khaza wasaaradda ayaa sidoo kale caddaysay in tirada shuhadada jiidda khaza kor u kacday iyadoona gaartay konton iyo laba kun siddeed boqol lixdan iyo laba qof oo shuhado ah iyo dhaawaca boqol iyo labaatan kun oo qof tan iyo toddobadii oktoobar waxaa sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee jiidda khaza ka deerisay agabka caafimaad iyo daawooyinka uu kusii yaraanaya magaalooyinka qidaaca xilli ay sii badanayaan dadka ku waxyeeloobaya gumaadka yahuudda
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyada qaybihiisa hore ayaannu ku guda jirnaa waayahanba waxaa qaybo ka mid ah shabeellaha dhexe ka soo cusboonaaday isku dirka beelaha soomaaliyeed kaasi oo lagu eedeynayay dowladda federaalka deegaano hoostaga magaalada caadalle ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa dhowaan laga soo sheegay dilal noocooda aan soomaaliya ku cusbeen kaasi oo lagu eedeeyey ciidanka dowladda federaalka inay isku dirayaan beelaha halkaasi dega ciidan ka tirsan dowladda federaalka isku ekeysiiyey maleeshiyad beeleed ayaa dilay dad shacab ah haddaba maxay tahay danta ay dowladda federaalka ka leedahay isku dirka beelaha abgaal ee shabeellaha dhexe sideese looga hortegi karaa falka caynkan ah waxaan ka waraysanay afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada shabeellaha dhexe macalin muxumed waxaad inooga warantaa ayaamahan waxaa shabeellaha dhexe qaybo ka mid ah ee gaar ahaan duleedka cadale laga sheegayaa in halkaasi dowladda federaalka ay ka wado isku dirka beelaha dhacdadaasi bal inooga waran iyo ka waxgarad ahaan sidaa u aragtaan
bismillah alxamdulilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin awalan waxaan umahadcelihaa allahu jala wacala bacd allahina idaacadda alfurmaan ee islaamiga aan waxaan leeyahay mahadux ka gaarto dhacdooyinka maalmahan duleedka degmada cadala ka socdaahi waa dhacdooyinkii qoladan riddadu ay keligood bogadi jireen amay ku taamayeen inay qabaa'ilada muslimiinta isku diraan arrinkaas marka waa arrin biyo kama dhimana waa arrin dhacay wax kalena lagaba fili mahaynin dadka muslimiinta oo mataa inay dhibaateeyaan isku daan iyo qoladii murtadiintay wateen iyagu iyo mataqaanaa ay u adeegsadeen nidaam beeleed iyagoo uga faa'iidaysanaya walaadihii meesha ka ka jiray oo axmaqnimada ku dhisnay haddana maanta ay dhahaan saraakiil shabaabhaa soo dilnay wuxuu yaala suuqnimadii iyo afxumadii iyo qallo ay u samaysnaayeen ayay tabano dhamaystiraysaa waana arrinkaasna waa arrin aad u fool xun go-aan ayaana kasoo saarnay ayaynu nahay odayaasha mataqaana wilaayaadka islaamiga gaar ahaan ee wilaayada shabeellaha dhexe arrinkaasu marka waa arrin aan mataqaana cambaarayhayna waa eedayhaynaa ficilkaas mataqaana xumaanta badanne oo qabiixa ahna waxaan leenahay waa wax la idinku yiqiinay wax shabaab oo saraakiilana disheenna ma jiraan nimana tuutaa u tuuta ka dhimisayna saad dhisheen dhacdeen reer hebel soo dila si ee meeshaas aad uga faa'iidaysateen in dadkaas isku baaba'an dadkaasna ilaahay diinkiisa u yimid oo kala badbaadinaya idinkuna ma sii jiraysaan daacado koobana waktigiina ka haray marka ilaahay u tooba keen haddii tooba idiin qoran taha haddii isan idiin qorayna ilaahay si degdegaan ugu kiin dhaafiyo saasaan leenaha ka waran dhibaatooyinka caynkan ah ma ka dhacaan qaybta ay xarakada shabaab almujaahidiin ka taliso
subxaan allah kama dhacaan ilaahayna ugumaba kala gelin meel mujaahidiin joogaan in waxaanoo kale ka dhacaan dhinaca waxaa ka dhaca ku naalooda ku raaxaysiga ee towxiidka ilaahay iyo damaashaadka iyo xijaabka iyo kala dambaynta iyo bilaadi muslimiintu lahaayeen ayaa ka shaqaysa waxaase wax mataqaana waxaas qurumoonka wax lamidu ah kama dhacaan meesha mujaahidiintu ilaahay uu makan tamsiin tamkiiniyey wixii kagee jiro in shareecada ilaahay loo khidmeeyo in ilaahay kitaabkiisa loo adeego in ummadda muslimiinta walaalnimadeeda lagu soo celiyo in diinta la baro diintooda muqadaska sidaas ayaa taagan waana ka dhacda weliba xarakada allaha xifriyey waa dadaalayo meel kasta cadowga laga xoreeyaba tawxiidkii iyo diintii baa lagu barahaahoo dadaalkii baa markaas dadaal dheeraad ka socda taasu marka waxa laysmataqaana muqaarano loo samayn kara maahan kamana dhacaan dhacdooyinka caynkan ah way ku soo laalaabteen deegaanada ay ka jiraan amaba ay ka arrimiso dowladda federaalka ee maxaa u sababa danta ugu weyn oo ka leedahayna muxuu yahay
waxa u sababa laba arrimood horta marka ugu horeysa manhajkii toosnay oo muslimiinta loogu talagalay ay ka leexdeen ilaahay manhajku ummadan u diyaariyey waxay ku bedeleen waa bahiinka iyo baktiyodan ay soo qoreen oo laleeyahay dastuur ay soo qoreen ilaahay aa naxariistiisa ka qaatay caradaasaa ku dhacday taasi waa qodob danta ay ka leeyihiinna waxay tahay waxaa la yidhi nin daadqaadeed oo xumbo ugsay waktigoodiyaa dhammaaday magaalada muqdisho ay ka xirxiran yihiin kuwa waaweynay magaalada ugu waaweyneeda ka socota kuwan marka waxmagaradka oo axmaqiinta maliibaasha in lagu liibaana lagu sheegi jiray oo mooryaantaana waxaa loo sheegay cambuula laydin karinaa ee mataqaanaad shabaab arqaladeeya meesha loo keenay dantii kale yidhi markii dhibaato dhacdo ummaddu isku isku fara muruxdo la baabo iyaguna baabaa wax mataqaanaa ay qayb ka noqdaan haddii waktigu sii dheeraahayo intaas danta ayay kaleeyihin waa intaas
macalin maxamed waxaa tahay afhayeenka odayaasha dhaqanka ee wilaayada shabeellaha dhexe arrimahan qaabkee baa looga baxsan karaa sadardaaranka ku aadan qabaa'ilka soomaaliyeed ee dega shabeellaha dhexe muxuu yahay
mashruucan oo foosha xunna oo yuhuudda iyo wixii lamida iyo laga keenay etoobiya laga soo minguuriyey waxaa looga badbaadi karaa awalan taqwa allahi caza wajalla marka labaad shacabka walaalaha ah ee muslimiinta ee haweenka beesha adbaa la yiraahna waxaa la gudboon inay fikiraan kala qaataan maskax isku darsadaan ku xisaabtamaan dekeda magaalada muqdisho ay mataqaana kusoo ilmo kursadeen waxa ka qaata xasan burgur waxay gara waayeen war annaga dalkaanaan leenahay deegaankaanaan leenahay ilaahay baa na makaniyey shan kuna uga shaqayhayso shaqaale ah shantaas kunna hal qof oo kamid a toban qoys toban qof waxaa ku hoos nooleed war annagaa furdadayni maxaad nooga qaadata turkiya la yimid waa ka iibsayey iyagana barqaado mataqaana uu soo dhabaandhibay kaawooyinkii jabsan jireen oo looga daba yimid wuxuu marka yidhi gacmaha hoorsada ee laba boqolaa idin siinaah ii dagaalama sidaasaa marka lagu soo qumiyey war inay dib u naaqdaan inay xisaabtamaan inay waxaas axmaqnimada ka waantoogaan haddii wax garab lahaanahayen u jiraba inay iswarsadaan ilaahayna ka cabsadaan sidaasaa looga bixi karaa saasaan leeyahay aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa macalin maxamed afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga shabeellaha dhexe jazaaka allahu khayran jazakum allahu khayran
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم وهجاك برامج كدو حوري سيدا يدقي السيال ولما قليسان madaxweynaha maamulka la baxay jubbaland axmed madoobe ayaa mar kale waxa uu weerarafka ah ku qaaday madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud wuxuu ka hadlayay axmed madoobe isku day ay dowladda federaalka ka wado gobolka gad oo ka dhan ah maamulkiisa isagoona dib u xusuusiyey wixii ka dhacay raas kamboni wuxuu tilmaamay inaysan jirin dowlad awood leh oo tallaabo ka qaadi karta isagoona tilmaameen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku sugan yihiin balcad oo u dhow magaalada muqdisho waa kan axmed madoobe waxyaalaha hariibka ah waxaa ka mid a madaxweyne xasan sheekh baa waxaan aada uga talin lahaa bal inuu shalay iyo maanta isdhegaysto laakiin madaxweyne xasan hadduu shalay isdhegaysan lahaa markaan soo bax ninka odaygaa saaxiibkay halahayn iyo iyo maanta inuu isdhegaystaa ficlaan lahayd falka dhacay iyo qaabka waxu jiraan iyo sayd reer jubbaland waa la isu yimid waa la wada fadhiistay waxaa ka horreysay laba sanaa waxaan sugaynay waxaan ka digay arrintii dagaalka shabaabka horaan uga hadlay mar raba inaan hadda waqti ku lumiyo waxaan ka hadlay war waxaan isku ognahay oo dadkii soomaaliyeed ka dhexeeya aan ka shaqayno aan isula nimaadno waxay ku soo ururtay maanta meesha ay taagan tahay golaha baarlamaanka ee jubbaland baa fadhiistay teeramku afar sano u ahaa waxay ka dhigeen weliba anigu oon joogin oon talo ku lahayn ba waxaa laga dhigay taamka in shan sana laga dhigo intii sharci daro iyo extension dowlad dowladda dhexe xaqay u leedahay xageebu jiraa inay tiraahdo waan iska joogaynaa iyo madaxweyne walaba doorasha statekan uma baahniyo laba sana waa tamhiid loo samaynayo ka federaalkana in la yidhaha iska joog oo shalay farmaajo soo bax maxaan u lahay haddii la iska joogayo oon iska joogayno leena sidaa halayo taamkii shanta sanaa markuu dhammaaday ballamihii la ballamay oo dhan waxba ka socon weyda waxay noqotay inaan idhaahno doorashaha la aado iyo maya maxaan uga baahannahay doorasho waa soconayna la joojin maayo aan socono taasay ahayd markaa midda aan uga soo tegay aan ka soo tagnay ma lagu daynina doorashada laftirkeedii baa lahi intii tiim la abaabulay iyadoo dadkii u furan tahay kaalay oo doorasho kalaan qabanaynaayo hebel ha lagu dhawaaqo seen ha la yidhaah waa qariib oo waaba diidan tahay doorasho haddana qoladan kaleed abaabulaysa lacagta siinaysa maxaad uga wadaa macnaheedu waama ma ayna ku daynina haddana been baa la isu sheegay intii fiyoorihii la gaday fiyooraha soo lama aqoon carwadii yaa layidhi diyaaradaha lagu daabulo kaamboni intaan tagno niman geesiyaalay waxay yidhahdeen intaan tagnaan soo qabanaynaa oo waxaynaynaa kun iyo shan boqol oo wiil oo soomaaliya damageka dhacay iyo gacmaha la taagay iyo cawrada nooga badnayd maxay ahay in ciidan soomaaliyeed weliba daroonno intay meelihii ugu istaraatisanaa ka baxeen ciidankii aan u diray daroonno loo isticmaalo war daroonta shabaabka loo leeyahaye maanta ay balcad korkeeda la taagan tahay aan la duqeynayn ee kaamboni lagu soo duqeynayo ciidan manaraani jooga macnaheedu waa waa masiibadaad arkaysaan ee shalay dhacday ee ciidankii soomaaliyeed maalintaa wixii ka dambeeyey aan isleeyahay waxa hadda dhibaatada badan uga dhacayahay waa maamul xumada iyo tala xumada meesha ka taallay iyo waxaan oo project laga wada raadinayo ciidanimada laftirkeeda maanta burburkaasi iyo khasaarahaas ciidanka ku yimid iyo ceebta ku timid waa waxaad arkaysa inaa saa u dhacdo waxaa hadda laga hadlayaa shacab baa la cunaqabateeyey garoomaa la xidhayaa waxaa la leeyahay haddana reegado stiil ma dhammaanin shalay kaaboni tii waa lagu fashilmay waa in bal shift kale aan samayno gado isku dayna inaan waxba ka samayn reebaar dheer aan isku dirno reegarbaare aan isku diraynaa doolow aan sidan yeelno hadduu madaxweyne xasan sheekh hadda hub iyo gaadiid geynayo shalay kuwii shabaabkaha lagula dagaalamo loo qaaday ee abciyada aha diyaarad baa lagu soo qaaday beeca kharashkay lagu qaaday imisuu ku cayaad u malaynaysa maanta waxa gaadidoo ciidanka sned ee meeshaa jooga hadda daawo jooga ay haystaan ma jiro waa hubkii iyo gaadiidkii jubbaland lahaa daraawiishteeda yaa hub iyo gaadiid u ah wixii kale dowladdu ay keentay sneda waa la qaaday diyaaradaha lagu qaaday
kaasi wuxuu ah axmed madoobe madaxweynaha maamulka jubbaland oo u goodinaya xasan sheekh maxamuud ka gadaal markii uu maamulkiisa dareemay qorshe ka dhan ah oo dowladda federaalka ay ka wado gobolka gado isagoona ugu horeen ugu baaqay inay ka taxadaraan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ee ku sugan duleedka muqdisho
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم وهجاج qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markaa waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka caawa waxa uu doctor maslax uga hadlayaa dhegayaraha
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد إن شاء الله تعالى xalaqadeena caawa waxaan kaga hadlaynaa dhigyarada dhigyaraha waa dhirdaweyd qiimo badan waana geed caraf iyo dhadhan fiican u yeela cunada waxaana ka buuxa nafaqooyin muhiim ah iyo maadooyin kale ee caafimaadka waxtar badan u leh inkastoo dhigyaruhu uu faa'iido u leeyahay dadka oo dhan haddana waxaa si gaar ah uu faa'iido gooni ah u leeyahay ragga maadaama uu wanaajiyo awoodda bacriminta sidoo kalena uu ka ilaaliyo cudurada raaga faytamiinada ku jira waxaa ka mid ah vitamin a vitamin b complex vitamin c vitamin e vitamin k macdinta ku jirta waa calcium iron magnesium phosphorus potassium zinc manganese copper iyo selenium faa'iidooyinka caafimaad ee inoo leedahay dhigyaraha ayaa ugu horeeya kow kordhinta shahwada ragga arrimo badan oo qaabnooleedka la xiriira ayaa hoos u dhiga dhalmada ragga shahwadoodana yareeya waxaana ka mid ah sida da-da cunuxumida nafaqa xumida dadka balwadda leh iyo dadka cudurada raaga qaba qaarkood sida ee lagu arkay daraasaad la sameeyey marka dhigyaraha wuxuu u leeyahay awood suunsaaris ah waxa uu xubnaha taranka ka ilaaliyaa dhaawac ay gaarsiiyaan xididada xorta ah ee loo yaqaano free radicalska ka hortaga cudurada xasuusta lumiya dhigyaraha wuxuu u fiican yahay cudurada xusuusta lumiya sida alzheimerska ama dimensia cudurada la yidhaahdo asaasaqa xusuusbeelka iyo hurdo la-aanta wareerka iyo walbahaarka maskaxda iyo maqnaanshaha qofka inuu iska maqnaado marka cuduro badan oo la xiriira xusuustaas baabi-in kara ayuu u fiican yahay marka si kastaba ha aatee ragga ayaa marka xanuunadan kaga badan dumarka marka loo eego waxaana loo aanaya fadhiga badan iyo balwadaha kala duwan ee dadka qaar ay isticmaalaan sababtoo waxaa ku jira maadadan waxa la yidhahda anti inflammatory taas oo ka hortagta hurka iyo dhaawaca ay unugyada maskaxda gaarsiiyaan waxaana loo yaqaanaa free radicals waxyaalaha loo yaqaano afar caafimaadka ilkaha dhigyaraha waa xanuun baabi'iyo aad u fiican waxaana loo adeegsadaa daaweynta ilkaha sababtuna waa saliidda ku jirta ee loo yaqaano eugenel oil waxa uu ka hortagaa infekshanada ciradka ku dhaca caabugga iyo xanuunka ciradka sidoo kale dhigyaraha waxa uu la dagaalamaa urta aan fiicnayn ee afka ka timaada shan xakamaynta sonkorowga dhigyaraha ee sida ay daraasaadku muujinayaan ragga ayaa dumarka kaga nugul halista cudurka sonkorowga sababtuna waa cayilka tirada badan iyo miisaanka xaddhaafka ah ay kaga badan yihiin dhigyaraha marka waxa uu yareeyaa heerka sonkorta dhiigga iyo heerka kolesterool waxa uuna dhaawaca ka ilaaliyaa beerka arrimahani marka waxay kaalin mugle ka qaataan xakamaynta iyo ka hortaga cudurka sonkorowga dhiikarka sida ay daraasaadka tilmaamayaan ragga ayaa dhiikarka kaga badan dumarka dhigyaraha waxa uu yareeyaa dufanka dhiigga ee loo yaqaano kolesteroolka waxa uu hagaajiyaa qulqulka dhiigga ee jirka baniaadamka waxa uu ilaaliyaa caafimaadka murqaha wadnaha waxa uuna xoojiyaa difaaca jirka arrimahan marka oo dhan marka la isku daro waxay hoos u dhigaan cadaadiska dhiigga sidaas daraaddeedna waxay yareeyaan halista dhiikarka toddoba ka hortaga bidaarta saliidda eugenel ee ku jirta dhigyaraha waxay u roon tahay caafimaadka timaha cilmi baarisho la sameeyey waxaa lagu ogaaday in dhigyaraha ee uu aada ugu fiican yahay isticmaalka haddii tinta la mariyo haddii afka laga qato intaba inay u fiican tahay tima daadashada isticmaalka dhigyaraha dhigyaraha cabitaanada kulul waa lagu darsan karaa shaahana waa lagu darsan karaa kafeygan waa lagu darsan karaa intaba saliidda dhigyaraha cuntada waa lagu darsan karaa korkana waa la marsan karaa sidoo kale midhaha dhigyarada inta lagu rido biyo habeenkii lala bariisyo ayaa subaxiina la cabi karaa wax dhibaato ah ay u keeni karaan uureyda iyo nuujintana ma lahan way fiican yihiin waa la isticmaali karaa aad iyo aad ayaa umahadsantihin لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad dhegaystayaal weli maqlaysaan wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa waxa ay dowla diini ah oo u socotay muddo toddobaad ah degmada kamsuuma ee gobolka jubbada hoose ugu soo gebagabaysay nabadoonnada jareer weyne qaybtoo degtaa gobolka jubbada hoose dowladan diiniga ah oo lagu magacdaray suldaan cabaas oo ah suldaankii jareer weyne ee jubbooyinka kaasi uu maraykanka ku dilay duqayn diyaaradeed ayaa waxa ay nabadoonnada ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah gabagabada dowladda waxaa la dhigay xaflad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin culimo nabadoono iyo waxgaradka beesha jareer weyne taasi oo ka dhacday degmada kamsuuma ugu horeyn suldaan cabdiraxmaan oo ah suldaanka beesha jareerweyne ee labada juba ayaa ka hadlaya xafladda isagoo dardaaran muhiima u jeediyay nabadoonnada beesha jareerweyne ee dowladda loo soo xiray ee run ahaantii gogashaan oo quruxda badan oo micnaha ilaahay subxaanahu wa tacaala ka mahadsanya oo diyaariyeen oo beryahanba ku howlanaayeen macnaha iskudubiridkii iyo dowradii macnaha ku socdayti ee gobolka jubbada hoose macnaha aadanka mahadnage ay kalmeylan mahadnage maktabka dacwada lixarakati shabaabulmujaahidiin ciidanka mahadnage ay kaala mahadnage culamaau rabbaaniyuun culummadeena wilaayaadka dhammaan mahadnage marti sharafta oo meelanka saqaybgali aadanka mahadnage ay kala mahadnage bahda ciilaamka sida alkataayib alfurqaan alandalus dhammaanna mahadnage maanta may kasa qaybgalinay xaflad aadan qaymo badan oo dooro maalma oo socdayti oo lakasa gebagabeeyey gobolka jubbada hoose nabadoonnada guud beelaha jareerweyne ah jubbada hoose iyo kasa qaybgalni xaflad run ahaantii oo aad linsa agaasimi oo macnaha oo sifaylila macnaha insha allahu lidhananacyeey iyo kasa qaybgalni dowrada macnaha maylanka magacdaray suldaan cabbaas run ahaantii wilaayada jubbada hoose ciidana mahadsanta macnaha magacaas suldaan cabbaas ihtimaam iyo aan leey macnaha dowrada insha allahu tacaala may hadda macnaha mahadnagee nabadoonnadii jubbada hoose oo lanqabadii dowrada ee dhabar adeegii iyo fadhigii iyo sabarkii iyo macnaa jilib hirnaantii ilaahay hasainka awaalmariyo ee maylisainka rabe casharadii meelaysanka qaadateen iyo duruustii qaadateen in naftan horta wal iska bedelo isan naftan inna wal iska bedelo guriga kadibna wal iska bedelo daraska wal iska bedelo si guud ahaan dadkiisan mas-uulka kaa tagna isbeddel in laka helo maalintii dowrada sagalayti iyo maalintii adkabati iska si inaan ahaane isbeddel laka helo iyo lambaahanya insha allahu tacaala nabadoon macnaa keliya manqatoona beelaha jareerweyne keli nabadoon manqata si guud macnaa beelaha soomaaliyeed muslimiinta dhan iyo nabadoon qata si gaar ahaan haddana jif kasta macnaa ninkii oo doorati la nabadoon manqayo beelaha jareerweyne dhan haddana nabadoon qata marka bahasha in macnaha ihtimaamkaas la siiyo iyo lambaahanya haddii ilaahay ogolaado macnaha ay kalmeylan mahadnage macnaha marti sharafta dhammaankaasi qaybgalen mahadnage marka may dardaaramee beelaha jareerweyne gobolka jubbada hoose maysin dardaaramee midnimo sidoo kale waxaa xafladda ka hadlay suldaanka beesha direed suldaan xaydar iyo suldaanka beesha wardaay suldaan macalin maxamed cabdi duubaa ahna hafayeenka nuuqabada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose أول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إلهي سبحانه وتعالى ومهد علينا الله مكان كان قرح بضن نو كل مية الله سوى مهد علينا مهد لنا الله يسقناتي ما أنت حفلة بشر جرير ويني صلاة دين تيدا نقبضا لو قبتي aad baan ugu faraxsanahay maamulka gobolka jubbada hoose oo yunusi makaatibtiisa doorooyin fara badan qabaa'ilada u qabteen gaar ahaan maktabka dacwada gobolka jubbada hoosesana waxaa leenahay waa u mahad celinaynaa waxaa leenahay beesha reer jareer weyne oo maanta xafladan muddo isbuuc ku jirtay duruus akhris maadaama khatanka ay tahay aad baan igu mahad celinaynaa waxaa leenahay ilaahay aniga abaalmaryo juhdigaad ku bixiseen adinka iyo suldaankiina guud iyo salaadiinta dhammaan beesha reer jareer weyne waa u mahad celinaynaa iyo culamaa u diinkeeda waxaan igi sugaynaa laakiin insha allah beesha reer jareer weyne xamlada socoto afgooy inay qabtaan aan rajaynaynaa insha allah
maanta nimcadaan haysanno oo halkaa cambada qabowgaas aan u fadhinno geedka hoostiisa nabadda iyo barwaaqada aan ugu fadhinno ogaada ma iska imaanin waxay ku imaadeen wiilaa dhasheen wiila abti u tihiin wiila adeer u tihiin intaa maalin walba waa dhegaysanaysaan wiil istishaadiya gala iyo qaab inkhimaasi gasha iyo qaar madax jebisa intaan baa allah subxaana wa tacaala maanta barya laguma ka helin macnaha ilaahay baa bixiyey laakiin waayo naf baa loo huray naftaad marka maalin walbana way socotaa ilaahayna kuwa dooranayaa kuwana way sugayaan soo ma marka annaga waa kuwii sugayaan leeninahay maalin walbana haddii inaan sugno xafladaha iyo meelaha aan taagnaana mehe waa inaan saaxada insha allahu tacaala ka hadalno xabadeennan ee gaalo ka maqasho insha allahu tacaala arrinkaasaan rabnaa marka inaan loo diyaargaroobo haddaan nahay ku noqobada ku dhaqada shareecada islaamka anigoo weliba ku hadlayo odayaasha ku dhaqanka jubba sufla afkooda ku hadlayo insha allahu tacaala hormuud baana ka noqon doonaa biidni illaahi tacaala ilaahay baan u talan saaran doonaa qof walba oo marka naqiib ah ha ku talagalo dhanka kale culimmada sheekh maxamed balli iyo sheekh cumar xayaakallah oo ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa goobjoog ahaa xafladda lagu soo xiraya dowladda taasi oo toddobaad u socotay nabaddoonnada beesha jareerweyne ee jubbada hoose waxayna goobta ka jeediyeen dardaarano muhiim ah iyagoona soo hadal qaadaya ahmiyadda ay nuqabadu u leeyihiin bulshada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس له من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون الله سبحانه وتعالى يا مهدسك لولا ليال إلهي قرآن كيسا وحكول يهي وحد أدقتا كوي الله سبحانه وتعالى كعب صنيه een markii lagu dul aqhriyo kalaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala an yuxsharuu ilaa rabbihim markii kalaamka ilaahay lagu dul aqhriyo oo ay maqlaan ayay waansamayaan ayay isku laabanayaan maxaa yeelay waxaa ka dambaysaa maalin laysa lahum aysan u sugnayn wax ayaga u gargaara ama wax u shafeeca marka maalinkaa isagaa iyagoo ka baqaya ayay haddana ku dadaalayaan alla ka cabsiga walaalayaal dowladan loo qabtay nuqabada jubbada hoose ee beesha jareerweyne waaweye dowro aad iyo aad u qiimi badan oo aan la dhacnay weeyaan hadafkeeduna boorka ayuu ku yaallaa waxaa hadaafteeda ka mid ah in macnaha kor loo qaado nuqabada iyo humuumtooda iyo waxay higsanayaan iyo boorka in laga jafo iyo inay nuqabadu ay yihiin nuqaba hadda ma ahane waa nuqabo horraysay ilaa xilligeenna nebi moxamed sal alla aleh waali wasalam oo sacad ibnu cubaada iyo sacad ibnu mucaad iyo ragga la midkaa ilaa midda magaceedu macnaha ku qoran yaha loogu magacdaray suldaan cabbaas ilaa idinka fadhiya sidaasay nuqabadu isugu xidhan tahay ilaa qiyaami saaca nuqabada ayadaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi innii macakum anigu idinkaan idinla jira laakiin waxaa ka horreeya arrimaha ka horreeya hadday salaada toosiyaan hadday xoolahooda sakada ka bixiyaan hadday iyagu macnaha waxa weeyaan dilaahay diinkiisa wax amaahiyaan hadday waxa weeyaan wacazaruuhu diinka ilaahay garab istaagaan hadday ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyada ilaahay rumeeyaan marka ay sidaa yeelaan maxaa dhacaya markaasaan dunuubtoodii iyo sayi'aadkoodii dhaafayaa ilaah ilaahay subxaanahu wa tacaala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام إلى ما ماذا معكم شير جوي قروح بضن deganaanshuhu uu ka muuqday iyo amniga istiqraarku warartinimadiyo ikhaagu ay ka muuqato tabaadul ziyaaraad booqashada la isu soo warsanaya hambaryada la isweydeersanaya ay ka muuqato ilaahay baan kumaankumjeer uga mahadcelinaa jalla wacalaa uma waxaan leenahay waxaan u mahadcelinaynaa wilaayada jubal sufla iyo waaligeeda abuyonis runtii waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa akhyaartii meeshan ka hadashay u dambeeyey ragga meeshan maanta dowlada loo xidhiyo kuwa kaliya salaadiinta soomaaliyeedba waxaan leeyahay maanta diinta nebi maxamed idinkay marti idiin tahay sala allahu caleh wasalam raayada nebi maxamed idinkay marti idiin tahay maalmuhuna way ordayaan cajaladuna way wareegaysaa waxana waa taariikh isqoraysa waxaa ammaano idina maanta dhiigga shuhadadoo dhan midku ammaano maanta idin yahay kuwa hadda shahiid kuwa hore u shahiidan ammaan idin yihiin dhiigoodii iyo midhahoodii in la ilaaliyo juhdoodii dadaalkoodii in la ilaaliyo kuwa hadda soo socdaan idinka ammaana idin yihiin ilaahay sharaf bidinla doonay subxaana wa tacaala ummad badan oo maanta soomaaliyeed oo magaca suldaannimada xambaarsan ayaad ka nasiib badantihiin waxa laydiin doortay ee koofiyadda laydinku geliyey ee guri maxaanku dhahday raayada nebi maxamed iyo kitaabka qur-aanka laydinku dhiibay waxaa weeye dadka diintooda inaad ilaalisaan mas-uuliyadda koowaad aad qaadeen waa maxay dadka aad mas-uulka ka tihiin diintoodu inay u ilaalisaan oo muctaqad nadiif oo caafimaad qaba aad wax u dhigtaan qaar ka mid ah nabadoonadii dowladda loo soo xiray ayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan waxa ay ka wareysatay duruusta dowladda ay ku qaateen iyagoona sheegay in go'aankoodu yahay inay gaarsiiyaan bulshada ay hormuudka u yihiin waan dhowahay idaacadda islaamiga ee alfurqaan waana soo dhoweynayaa insha allah magacaygu waa nabadoon nabadoon xamza cabdiraxiin cabdiraxmaan caamir waxaana nabadoon u ahay beelweynta majiindo nabadoon halkan maxaa ka jiray maanta maanta waxaa halkan ka jiray xaflad aad iyo aad loo soo agaasimay taasoo lagu soo xiraayay duuri socotay muddo maalmo ah oo nuqawada wilaayada jubbada hoose ee beelaha jariirweyne dowro loogu soo xiray dowrada imise maalmood ayay socday duurada walaalo waxay socotay muddo isbuuc ah ayay socotay insha allah maantaana joognaa qatinkeeda iyo soo xirkeeda dadkaasaan ka mid ahaa walaalo waxyaabo badan ayaan ka faa'idnay xilligaan duurada soo gelaynay iyo xilligaan maanta ka baxayno waxay noqonaysaa tacriiq iyo waxyaabo badan aan ku sheekayn doono bulshada aan ka soo jeedno ama aan hor hayno insha allahu raxmaan waxyaabo badan aan kula noqon doono ayaa jiri doona hadduu ilaa yidhaahdo kutubtii aad ku qaadateen dowladda maxaa nooga sheegi kartaa kutubtii waa tiro badnaayeen macallimiintana juhdi badanay bixiyeen waxaa ka mid ah waxaan qaadanay muxaadarooyin badan baa jiray oo qayima waxaa ka mid ah alwalaa walbaraa baan qaadanay iyo waxaan qaadanay alqawaliya iyo alcasabiyaan qaadanay aljihaad fii sabiiliillaah attawbaan qaadanay akhlaaqulxamiidaan qaadanay fanutacamulaan qaadanay istiqaamada iyo toosnaantaan qaadanay siirada baan wax ka qaadanay fadludacwaan wax ka qaadanay al-idaara iyo nidaamka maamulinta beelaha aan ka soo jeedno qaabkaan u maamuli lahaynna waa qaadanay insha allah wacyigayna aad buu u kobcay ilaan dadka qalbiga bini'aadinka wuu miriraa mirirkana waxaa lagaga tirtiro waa diinta islaamka marba haddaynu diinta islaamka wax ka qaadanay asharo aan qaadanay towbadii in ilaahay loo noqdo toosnaantiina loo akhriyey waa dareemi kartaa waxaa annagu iskaa bedelnay insha allahu raxmaan waxaan sheegaynaa inaan wax badan aan dareennay oo aan dareensanayn hadduu ilaahay yidhaahdo insha allah dadkii annaga aan ka nimi na insha allahu raxmaan waan dareensin doonaa dacwada iyo jihaadkana waa laga arki doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo insha allahu raxmaan bulshada guud ahaan muslimiinta caalamka iyo waxaan u diraynaa horta inay ilaahay diintiisa ay qabsadaan xargiisana ay qabsadaan way arkayaan waddamada islaamka waxa ka dhacayo walaalaheena filistiin waxa haysta way arkayaan waxay arkayaan annaga soomaaliya tan aan joogno wixiina haysta way arkayaan waxaanu leenahay guud ahaan diintiina usoo dhiga nuglaada jihaadka xijradana kusoo dadaala dowrad inti dareerayti may kafaa'idii masaa'ilo dhowr ah kafaa'idii oon koreeya alwalaa walbaraa dhammaan kitaabu towxiid kitaabu siirada kitaaba oo alansa koob kalaani muxaadarooyin oo si musalsal ah aan qaadini marka maasha allah dowladda si aad iyo aad walanka dareegni si sah walanka dareegni si fiican walin dareenka dareegni oo nin saamayti si fiican hadda haddii oni oo haafadda kanagado oo unkanagado haafadda maynin qorshaysanya dadka annaga oo mas'uulku ka'ena oo beesha oo ani hadda oo manyi ka'eya oo beeshi ani oo hadda mas'uul ka'eya oo naa'ib wala ka'eya maadaama oo nabadoon an ka'eya ina ana diirsiyo way an balan an diirsiyo kitaabka ilaa inan ka dhago ugu dambayntii sheekh axmed abuu yuunis oo ah waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa soo xiray dowladda wuxuuna bogaadiyey beesha jareer weyne bismi illaah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah almabcuuhi raxmata lilcaalamiin bashiira wanadiira wadaaciyan ila allahi warasuulihi wbacd asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu awalan allah subxaanahu watacaala baa mahad iska leh nagu kulmiyey makaankan kheyrka badan leh bacda xamdilaahi subxaanahu watacaala kadib waxaan u mahad celinaynaa marta sharafka kala duwan oo ka soo qayb gashay xafladan culimmada dhaqanka salaadiinta nabadoonada waxgaradka waxaan leenahay jasaakum allaahu khayran وأحسن الله إليكم أنت أسكتب ولا ليال وحنور من وهل كان لك الشيغو مجران وهل لنا هي أنت هل كان لك الشيغي أيا أباهن إن أندقن قلينو وأن قادنو guud ahaan beeshii jaraarwiine walaayada islaamiga ee jubbada hoose dhaqankooda maalmahan dowladda ugu socotay halkan waxaan leenahay jasaakum ullahu khayran waaxsan allaahu ilaykum muhiimadda dowladda halkan looga haayay oo muddadan shareecada rahmaanka aad u baranayseen in dowlad la qabto xaflad la dhego ma aha muhiimadda waxaa weeye walaalayaal tadbiiqu sharcillaahi subxaanahu wa tacaala mas-uuliyadda oo idiin saaran in la dhagangeliyo kitaabka iyo sunnada qofka haddii mas-uul yahay ama nabadoon yahay ama suldaan yahay waajibka oo saaran waa waajibkii saaranaa ummadihii naga horreeyey waajibkii allaah subxaanahu wa tacaala noo tilmaamay oo dhaqankana loo sheegay waa kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala barashadiis ku dhaqankiis ku camalfalkiis ummadda oo mas-uulka loo yahay in la gaarsiiyo la baro waxaan marka idin dardaaramaynaa walaalayaal haddii aad tihiin beesha jaraarwiine ma aha dowladii koowaad ma aha beesha jaraarwiine waxaad mooddaa in tallaabo oo sii dheer sii qaadayso taas oo tusinayso in maanta dadka ay mas-uuliyadda ka dhigayaan oo ummadda horkeenayaan oo nabadoon u noqonayo in uu yahay qof diinta rahmaanka oo bartay qof diinta fahansan in maanta loo dhiibayo hilka taas oo tusinayso in maanta ummadda ay noqoto ummad diimeed dowladaan ku jirnay iyo hafladii maanta aan joogno halkan ayaa ku soo xeraynaa fa jazaakum allahu khayran waxsan allahu ilaykum intii qabanqaabisay intii ku dadaashay guud ahaan labada muhaafada kamsuuma iyo jamaama waxaa leena jazaakum allahu khayran dowrka ay qaataan ilahi subxana wa taala miisaanka asnaad ha u saaro wasala allahuma wasalama calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaabi wasalam dhegaystayaalkaasi wuxuu ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuu yuunis oo ka hadlayey munaasabad dowro loogu soo xiraya beesha jareerweyne oo ka dhacday degmada kamsuuma ee jubbada hoose
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag barnaamijka dhuuxa wareysiyada qaybihiisa dambe ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay mid ka mid ah macalimiinta ku nool magaalada jigjiga ee ka soo baxay xabsiyada maamulka itoobiya hoostaga ee halkaasi ka jira ayaa waxauu ka hadlay dhibaatooyinkii loo geystay iyo muddadii ugu xirnaa macalin khaliil oo ka mid ah macalimiinta ku nool jigjiga ayaa wuxuu sheegay in dhibaato loo geystay laba sano oo u xirnaa maamulka xabashida itoobiya halkaasi ka dhisatay wuxuu caddeeyey inuu soo maray xabsiyo ay ku jiraan kuwo qarsoodi ah islamarkaana ilaa iyo hadda uusan haysan xurriyad dhammaystiran isagoona inta ku daray inaan loo sheegin ilaa iyo hadda sababta loo xiray iyo dembigii uu galay dhibaatooyin kala duwan oo loo geystay ayuu ka waramay isagoona ku baaqay in dadka dhibaataysan loo gurmado asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu war waa ninkii oo khaliil ahaa laguna tilmaamo macalimiinta magaalada jigjiga weli waxaan kasoo hadlayaa waa magaalada jigjiga gaar ahaan meeshaan ku noolaa waxaan ka mid ah anuu dadkii gacanta xun ee gardarrada ay ku dhacday ee muddo laba sana ah ku xignaa garabka jeelkan garab case ee xildhibaanada dhexdooda soo maray qolyaha jeelasha qarsoodigaa soo maray welina hataa ilaa xilliga cadaalad ma hayo waxaan ka mid ahaa culimadii ama macalimiintii middan hadda cilmaanigii xukuumadda haysata ay ku tacadiday welina wax cadaalada ma hayo wax waliba wuxuu leeyahay wakti muhiimadda waxay tahay qofka bini aadamka ee muwaadinka intii lagu xadgudbo in haddii haddana xuquuqdiisa si dhammaystiran loo siin waayo waxay ka mid tahay waxyaabaha inoo muuqda waxaan soo haddii ilaahay ka deeqan yahay uu ilaahay subxaanahu watacala naga soo samatabixiyey meeshii haddii ilaahay ka deeqan yahay lo odhan jiray xabsiyada qarsoon waan ka soo baxnay muddo waxaan ku jiray laba bilood ah waxaa kaloo haddii ilaahay ka deeqan yahay aan ka soo baxnay xabsiga garab case oo intoo badan shicibka aan wax dembiya deegaanka ka galeen ama wax dhibaato haddii ilaahay ka deeqan yahay deegaan ay ka galeen aysan jirin dadka soo maray baan ka mid ahay welina maanan helin cadaalad marka waxaan leeyahay war ummadan iyo dadkan niyow ha loo gurmado oo ha loo gurmado oo dadka ha loo sheego waxa ka maqan iyo waxay yihiin ha kala ogaadaan kaasi wuxuu ahaa macalin khaliil oo ka mid ah dadka ku nool qaybo ka mid ah dhulka ay etoobiya gumaysato ee soomaalida leedahay oo muddo laba sana ah u xirnaa xabashida
لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
waa hagaag dhegaystayaal caawa intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada kan midlamida intaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
دين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلام